أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah oo wakhtiga markaa la joogana ku beegan hadduu allaha awoodda lihi doono toddobaadkan waxaan barnaamijka ku falanqaynaynaa guulaha ay gaareen imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo dadka muslimiinta ah waxaa nagala qaybgalaya barnaamijka a-sheykh cabdul ilaah oo dalkaasi afghanistaan ku sugnaa markii uu dhacayay duulaankii ay ku soo qaadeen maraykanka sidoo kale waxaa ka qaybgalaya barnaamijka abshir xaaji faarax iyadoo dhegaystayaasha nagala socda baraha bulshada ay aaraadooda ka soo dhiibanayaan waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hordhacba aad ku maqasheen waxaan barnaamijka maanta diiradda ku saaraynaa afghanistaan iyo isbeddelka ka dhacay guusha afghanistaan kadib halkee buu caalamku u socdaa arrimahaas oo dhan intaynan lafagurkooda iyo niqaashkooda u gelin waa warbixin uu xaaladii ugu dambaysay ee dalkaasi ku eegayo waryaheena maxamed cali aadan toddobaadkan waxaa dalka afghanistan ka dhacay isbeddel weyn kadib markii imaarada islaamiga ee daalibaan la wareegtay gobollo badan oo ka tirsan dalkaas ilaa ugu dambeyn ay gacanta ku dhigto magaalada kaabul ee caasimadda waddanka afghanistan guud ahaan dalka afghanistan ayaa maalintii shanaad waxaa maamulaya ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah waxaana degan xaaladda guud ee dalka iyadoona ay shaqaynayaan dhammaan xarumaha muhiimka ah dowladaha reer galbeedka oo dhistay xukuumaddii burburtay ee afghanistan islamarkaana rajo weyn ka qabay in ciidamadeeda ay ka hortegi doonaan imaarada islaamiga ah ayaa waxaa dhabarjab iyo lama filaan ku noqotay in wax ka yar bil ay imaarada islaamiga ah si buuxda ula wareegto guud ahaan dalka afghanistan waxaa dalka oo dhan camimay ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona muddo labaatan sano ah kadib warbaahinta caalamka ay dalka afghanistan kasoo tabinayso muuqaal ka duwan kii hore muuqaalada laga soo tabinayo magaalada kaabul islamarkaana dadka soo jiitay waxaa ka mid ah in haweenay xijaaban ay dareen farxadeed ku muujisay labaatan sano kadib isbedelada muuqda ee ka jira afghanistan oo guud ahaan ay maamulayso imaarada islaamiga ah آرام هستیم از نظام فعلا صد درصد راضی هستیم امنیت مردم بهتر شده nidaamka hadda ka jira dalka waa mid boqolkiiba boqol aan ku qanacsannahay amniga ayaa soo hagaagay tuugadii wax dhici jirtay ayaa la waayey xaaladdu waa mid caadi ah waan ka daalnay dimuqraadiyaddii ku-aanka baxday xatooyada iyo dhaca hantida dadweynaha aad baan u raaxaysannay xilligaan doonno ayaan aadi karnaa suuqyada dhammaan waaxyaha dowladda iyo cisbitaallada waa furan yihiin باز است خانم‌ها هم میتونه با اجاب کار کنن بسیار خوب پس شما راضی هستید راضی همه هستیم که راضی شکر هستن همه چیز از ما در شکر است از نظام فعلی اید راضی نبودیم باید اشرف غنی محاکمه شد.
نظام جمهوریت را- mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya hormuudka reer afghanistan sida odayaasha dhaqanka bahda waxbarashada iyo caafimaadka kuwaasoo ku booriyey in howlahooda shaqo ay si caadi ah u gutaan si loo dhammaystiro horumarka uu ku tillaabsaday dalka si guud dadka muslimiinta ah gaar ahaan mujaahidiinta ayaa si weyn ugu farxay guusha ay gaartay imaarada islaamiga ee afghanistan waxaana mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab bayaan ay soo saareen si weyn ugu bogaadiyeen guusha ay soo hoysay imaarada islaamiga ah iyo jabka maraykanka ku gaaray waddankaas waa hagaag inta aynu ku dhaafno warbixintaasi iminkana waxaan soo dhoweynayaa martida nagala qaybgalaysa sheekh cabdulilaah iyo abshir xaaji faarax ee labadiinaba soo dhowaada marka hore marka xiga ee sheekh cabdulilaah ee ugu horeyn bal waxaad ee, sawir inaga siisaa afghanistan dabcan waa aad tagtay ee, waa wadan noocee ah bulshaduse waa dad ceenkee ah waxaan ku siinayaa ee, weliba shan daqiiqo si sawirkaas oo dhammaystiran aad inoo siiso بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفغانستان waa wadan eh, ku yaala wadnaha qaaradda aasiya ama qalbiga eshiya ku yaala oo ay dad- xuduud la leh dalal badan ay ka mid tahay bakistan eeraan taajikistan usbekistan jaynaha intaan xusuusto intaasay la leedahay xuduud la leedahay waa dhul juqraafiyan buuraley u badan oo saddex meeloodoo dalku waa buuro silsila buura weeyaan aada u dhaadheero buurahana dee inagu waa naqaano mahay buura aada waaweyn weeye oo xataa sii taxan ilaa qimata himalaayo oo adduunka buurta ugu dheer bay ku taxan yihiin oo ay ku- ay ay ku dhammaadaan waagii hore xadaarooyinkii hore waxay ahaan jirtay meel isku xidha labada qaa- qaaradaha isku xidha ay ahaan jirtay oo eshiya iyo gal- reer galbeedka isku xidha waxaa mari jiray wixii loo yaqaano adariiq alxariiri ow s- silk road waxay odhan jireen gaaladu markay xeebaha badda casi ay yimaadaan hindiya iyo xariirta iyo waxa iyo maarata tawaabilka waxa la yidhahda ay kasoo dhoosan jireen meesha loo maraana afghanistan bay ahayd juqraafiyan waa dal saasa Eh, dhulku wuxuu u badan yahay saan sheegnay buuraley laba sahal ama laba meelood oo wax laga beeran karo oo dhulka degan hoose ayaa jira qayb xagga shimaalka dhul meesha loo yaqaano balakh ama masaaro shariif iyo dhinacaas dhul wax lagu beerto fiican bay leedahay dhinacaas ko koonfurta oo soo xiga bakistaanna dhul bannaan bay leedahay laakiin xoogaa waa waa shibhu saxraawi waa xoogaa lama degaan u egyahay isagu ma beero badno waxay beeraan dadkaas waxa weye ku nool yihiin ta badan Ah, waxa weye fawaake waxa loo yaqaano ama fruutiska bay aada u beeraan tufaaxa sida iyo rumaanka iyo wixii lamida ayay aada u beeraan sayduunka qudhis waa laga hela way beeraan Ah, dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsan yahay inta badan macaadin oo ilaahay dhulka ku daadiyay oo buurahaasay wax ka gurtaan waxa loo yaqaado axjaaru alkariima bay ka gurtaan oo qaali ah dhirtan waaweyne buuraha ka baxdana waxay aada u caan yihiin ah, qoryaha laga sameeyo doonyaha iyo looxa adaga aada u qaaliga oo adduunka waxyaala noocaas dhaqaalahood ku fadhiyaa dhulku warshidu way liitaan sooma dhushma badna xoolaha noolla waxay dhaqdaan waxaa weeye waa ari iyo waxay u badan lodu waa ku yar tahay leanna buuraleed u badan tahay ari iyo waxay u badan yihiin xoogaa geel aan badnayn oo reer baadiyo waxay leeyihin loo yaqaano kuujiyiin oo mar meel u guura oo mar meel u naqraaca sida baadiyahan soomaaliya un lagu yaqaan dalku tarkiibada sukaanta ama say isaga u dhisan yihiin Eh, inta muuqata waxaa degan eh, afar qoomiyadood taqriiban bashtoon waa qoomiyadda ugu badan oo boqolkiiba toddobaatan haddayna ka badnayn dalka iyagu inta boqolkiiba toddobaatan waa shacabka bashtooniga loo yaqaano qolada kale ee ku xigta waxaa weeye nimanka loo yaqaan taajik ama shimaaliyiin qolada kalena waa qola la yaqaano eh, shiicat alhazaara oo niman waxa weeyaan eh, eh, shiica iyagu bashtoonku dabcan waa sunni muslimiin sunni ah oo xanaafa weeyaan sidoo kale taajiigu waa sidoo kale waa muslim sunni ah weeye waxaa kaloo degan niman loo yaqaan uzbek oo uzbek oo indhayreer oo nimanka maaragtay eh, ninkii eh, maxaa loo jeeday rostom rostom iyo ragga hogaami jiray dagaal ogahaas hogaami jiray qaybahaasna uzbekistan saddex afartaa shacab baa ugu waaweyn waxa degan shucuur yaroo kale way iska jirtaa carab nima leha dega markaad tala ardadooda wax u dhegeysid aad tidhaahdo adigu qowmiyadeed aad qoraysid wuxuu leeyahay carab baan nahay waan yaabi waan la yaabi jiro inay carab jacayl isaga leeyahaan moodi jirnay laakiin markii arrintii la baadhay saxaabadii ama kataabiciintii meesha ka dagaalamay ee degay ayaa waxaa ku reemeen dad dadkay ka tageen oo afqaan iska noqday oo luqadii af- eh, bashtoonka iska bartay oo dee muwaadiniinta kamid noqday laakiin ilaa hadda asligoodii haysta maaragtay asligoodii hore carab sheeganaya ayaa jooga iyaguna waa qowmiyadda shanaad waan odhan karnaa dabiic ahaan dalku waa sidaas Re- haddaynu dabeecadda dadka usoo noqono dalku waa sidaa dabeecadda dadka iyo haddaynu usoo noqono waxay ka mid yihiin shucuubta loo yaqaano shucuub al aariya oo ay ka mid yihiin eh, taajiga iyo furuskan nimankan eeraan iyo maanta ku badan iyo kurdiga nimanka kurdistaan loo yaqaano nimankaasa laysku loogu abtiraya hal qo- hal waxaa la yihahdaa aariyiin baa laisku yidhaahdaa waa niman horta a- a- bashtoonka gaar ahaan si gaara waa niman caniidiina oo aad u madax adag oo dagaalyahanaa oo gaaladu ay ay loodin kara weyday waa nimankay ingiriisku u bixiyeen berigay adduunka ka talin jireen ay isku magacaabeen boqortooyadii qoraxdu aan ka dhicin waa nimankay ku magac- ku magacaabeen bay ahayn ashucuub alcaniida iyaga iyo kurdiga iyo yamanta iyo dalalkay geli kar waayeen soomaaliya inay ka mid ahayd waan u malanaya iskama hubo waxaad la ku garanaysa calaamo u ahaa shucuubtay loodin kari waayeen way kala googooyeen way qaybiyeen sida kurdistaan oo kale afar bay u kala jareen afghanistan oo kale qaybtii ay gaadheen ee xoogga ku qabsadeen bakistan bay ku dareen soo raaciyeen oo maanta waxaa magaalada madaxuma magaalada bishaawar ee bakistan ka tirsan way kala googooyeen yamanna januubi iyo shimaal watay u kala gooyeen soomaaliya waatay reserve area dhul badan ka gooyeen ay ku dareen xabashida ku dareen marka shucuubul caniida shucuubtii loodin kari waayeen u hogaansami weyday ee warkooda qaadan weyday ayuu yaqaanaan marka bashtoonku waa gaar ahaan waa shacab aad dagaalama waxaa la yidhaahdaa dalkani weligiiba dagaal joog buu ahaa xataa qabla alislaam askandar almaqduuni ba xataa meeluu gaadhay bay jirtaa la yahaa boqortooyin badan baa soo maray oo mar boqol xukumay soo isriixriixayay niman layaha qooriyiin baa xukumay niman layaha taymuriyuun baa xukumay mongool baa xukumay waxaa xukumay niman layaha ghaznawiyiin suldaan maxamuud alghasnawi raxmatullahi caleyh uu dadka hogaaminaya waa ninka in badan oo hindooskii ka saaray oo afghanistan ka ka xoreeyey buu ahaa shucuub waxaasoo dhan baa soo maray casriga xaadirka ama duwal almucaasira afghanistan waxay noqotay kun toddoba boqol iyo sagaalkii ayay dowlad loo aqoonsaday oo ay leeyihiin afghanistan magacaas ay dowladda afghanistan loo bixiyey marka hore khorasaan iyo iyagii waxba iyagii eeran iyo waxba la israacraacin jiray dalal kale marka afghanistan oo gooni u taaganoo dowladda kun toddoba boqol iyo sagaalkii bay ahayd dowladda u horreysay nin la yihahdo eh, axmed shaah adduraani ayaa qabtay sidaasna silsilada boqortooyadaasi soo ahayd ingiriisku saddex dagaal buu la galay afghanistan xarb waxaa la yaqaana xarb- xarb alafghaniya albiritaniya aluula xarb alafghaniya albiritaniya athaaniya xarb alafghaniya albiritaniya athalita in dagaalkii labaad afghaantii ingiriiska dhex maray dagaalkii koowaad afghaantii ee dhex maray biritaaniyiinta kii labaad ee dhex maray ingiriiska iyo iyo afghanistan kii saddexaad ee dhex maray kii saddexaad wuxuu ahaa oo lagu kala baxay kun sagaal boqol iyo sagaal iyo tobankii markay ingiriisku intay ka quusteen oo ay mari kari waayeen ay qaybtii yareed ay gaadheen xagga bakistan u fooratay banaanka ahayd ay ka soo gooyeen laakiin silsiladan buuraha hindokoosh iyo wasiiristan iyo margeli kari waayeen waxaa la yidhahdaa oo taariikhda ku qoran آه، بشاور waxay ka direen saddex kun oo askari oo waxaa la maraa mar loo yaqaano khaybar gate ama آه، dariiqul khaybar oo buuraha ka dhex dusaya buura la jafay ka dhex dusaya آه، marka buurahaas markay galeen saddexdii kun nimankii mujaahidiintu kamin bay u galeen way dhameeyeen qofna kama reebin hal dhakhtara baa ka soo haray kiibay soo direen waxayna warg- u wargeen nimankii kusoo diray ciidankaagii in la baabiiyey markuu meeshii tegay bay nimankii eh, eh, madaxda haya diray bay yidhahdeen haye ciidankii ma guuleysateen ka waran inuu war- war fiican siday moodeen wuxuu ku yidhi marka ciidankii anaa ka hadhay keligey hataa wa- way xidhaan way dileen waa la yidhahda ingiriisku markuu warkaa ku hadlay marka afghanistan waa niman dagaalama waa niman noocaas dagaalyahaniina sofiyeetkan waxay dee u geysteen waa la ogaa ilaahay maaragtay eh, wixii ka raacay kadibna ingiriis baa waxaa leeyahay maraykan baa soo xaytaytay isaguna waxaa wixii ka raacay maanta aynu bada u joognaa guulaha ka dhacaya iyo jabka ka raacay mara waynu waa tahay waan kuu soo laabanayaa waxaan siinayaa abshir abshir taariikh ahaan dalka afghanistan goormo ayay gaartay diinta islaamka sideese ku gaartay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خيرا إسلامكو غورمو غاري أفغانستان مركي مسلمينتو أي بلابين فتوحاتك أيام الصحابة مركي دعد دولة دي فارس وحا فرمي البابكي بريغا مركا ودن كان خراسان ودن مصطلحاتك مركي ليرادو حكوفي عنتهي دي اللي هيلي كرو سي تاريخ إسلام أسي جرتو wadankas magac hore u lahaan jiray ama daco kasta in la- lagu yeero si jiilku dambe u fahmaan marka ardu khuraasaan oo ugu ballaaran tahay afghanistan iyo qibile iiraan ka mid ah iyo wadamo kale maaragtay dariska laba berigaas ayay maaragtay bidaayaadka futuxda ku bilaabatay laakiin si rasmi ah een, awaakhir alqarni alawal een, ayay maaragtay si fiican dowladda islaamka u gaartay oo la sayqaray waddanka dhan si islaamka u gaaray haddii jawaabta aan ka jawaabno wuxuu ku gaaray can ariiqi alfatxi waljihaad futuuxaadkii markaas socday ayuu islaamku ku gaaray iyo jihaadkii ay muslimiintu wadeen saxaabadii taabiciintu markaa khulaasada qolka waxa weeyaan ardu khulaasaan waa ardu maaragtay xilli mubakir ah ay raayada islaamku gaartay een, intii tafaasiil kalena shiikha maaragtay ayaabana siiyey waa hagaag asheykh cabdulilaah inta aanan u gelin een falanqaynta isbeddelka ka dhacay dalka afghanistan dabcan adigu waa aad joogtay markii maraykanku uu ku soo duulayay waddankaas ee see buu xaalku ahaa horta waan ku noolaa waqtigii ay mara islaamiya ay ka talinaysay oo ka hor baanba joogay intan daalibaan qabsan ay dagaalamayeen mujaahidiintii hore ee soofiyetka la dagaalamayay oo sagaal iyo sideetanka laga soo bilaabo waan ku dhawaawaa dagaas maran gudaha afghanistan galo jooga iyo maran bishaawar oo iyadu dee abwaab baabkii laga geliyay ee ahaa afghanistan ee- ee xarumaha mujaahidiintu ay ka dhisnaayay ahayd waan joogay horta wixii ka horreeyay daalibaan oo soofiyet markuu baxay intii u dhexaysay daalibaan xukunkoodii iyo intay soofiyetku bixeen marxalad xun buu dalku soo maray oo xarbi ahliya oo lays cunay oo waxa maanta mooryaanka soomaaliya sameeya wax ka daran ay sameynayeen mooryaanka meesha ku noolaa gabadh la kufsado iyo gaari la dhacayo dariiq la gooyo iyo dadkoo dhiiggiisu iska- la iska banaysto taasaa jirtay muddada muddo gaaban bay ahayd ilaa shan sano meelahaas ama afar sano dheh wadciga saasoo wax u liitay nimankii markaa soofiyet ka saaray dalka ee la hog- la la dagaalamayna waxay ku heshiin waayeen in shareecadii la dabaqo in xukunkii maaragtay si silmiya ama si nabadgelyaha loo loogu heshiiyo dalkiina sharciga lagu dhaqo iyagiiba qoryihii isku jeediya isku baabiyey magaalada wax dhulka ay dhigeen markii ilaahay uu keenay walaalaha taalibaan oo kaabul ay galeen markii hore qandahar iyo magaalooyinka waaweynah hore u qabsadeen afar iyo sagaashankii way qabsadeen kuwaas laakiin gelitaankii kaabul wuxuu ahaa sagaashan iyo lixdii waxaanu booqasho ku tagnay ama aanu hawl shaqo u tagnay iyadoo maalmaha ay qabsadeen taalibaanku ay kaabul ay qabsadeen wada- waxaan xusuustaa darawal gaariga nagu waday oo ahaa afqaani oo la odhan jiray qaasim baa wuxuu yidhi markaan magaalada aan kusii dhaweyna noo muuqan rabtay ba wuxuu yidhi halkan gaarigii buu joojiyey markaasuu meel dhagxan dhiigi ku yaalona tusay markaasuu wuxuu yidhi dhiiggan cidda eh, ka daatay ma garanaysaan Saan, ma ma garanaydo raggii magaalada kulli xoreynayay in baanu malaynaynaa markaasuu wuxuu yidhi meeshan waxaa ku geeriyooday oo ku shahiiday mulla burjaan mulla burjaan waa ninkii ciidanka Af- kaabul furtay hogaaminayay marka meesha naftu kagama bixin dhaawaciisi waa la qaaday eh, isagoo diyaaradii saaran ayaa naftu jidka kaga baxday qandahar baa lagu aasay marka wadcigu saasuu ahaa markii daalibaan ay qabsadeenna siyaaradaa siyaar- siyaarooyinkan tegi jiray ka hor daalibaan ka hor qalaq iyo nabadgelyo la-aan iyo goormaa qadaaca duruq iyo maaragtay isbaarool ay ku qabsan doontaa goormaa la odhan doona in lacag lagugu lagugu iibsan doona ta lagu qabsado lagu odhan doona intaas yaa ka bixinaya bay ahayd marka ay walaaluhu la wareegeenna waxaanu intaanu ka baxno shaawar laga baxo oo habeen madow aan soconno yaa markaanu daalle amaan luloonno baan wadada dhinaceeda baabuurka iska dhigan jiray hoosta darbaalka iska dhigan jiray iska seexan jiray wax kula hadlaya ciidamada taalibaan oo qulqulayo marayo noo dha- dhinac walba noo dhaafaya kuwii ilin dagaalku ma dhammaano waxay ka socday dagaalku waxaa ka socday qolada xunxun shiicada bamyaan iyo wuxuu ka socday meelihii kale waadiga bansheer iyo dhul baa jira gacanta taalibaan kusoo dhicin intay xukumayo oo dhan saddex wiilaadaa gacantooda ka maqnaa ma ogtahay ciidamadu saas noo dhaafayaan saasay noo eegaan ah walaalihii carabta odhan jireen walaalihii carabta wax meesha ka jiifa annagu dad iska dhinac jiifna marka wad fiican baa kula soo noolaa nimanka maantana ilahay waxaan ka rajay horta wad agu saas u ahaa maalintii dambana markaanu maqalay horta waan farxnay waxaan ku farxnay in la dumiyey ee two towerski ama labadii gurye dhaadheer maraykanka maalintaas annagoo farxaddaa qabno oo labada tower la burburiyey iyo ku farxsan imaaradina ay noo dhisan tahay baa waxaa yimi maaragtay goodigan iyo maaragtay in soddon dowladood wax ka badan lasoo how- howlgeliyey ciidamo boqol iyo konton kun oo ciidanana dalka lasoo gelinayo baabuurta maraysa ciidanka maraya oo ka imanaya eh, u socda afghanistanna wixii cir ka yimi mooyaane inta kale waa naag mari jirtay waayo dekeda quray kasoo degaan ciidamada maraykanka waxay ahayd dekeda karaaji ee bakistan bay ahayd markaas iyagoo kolonyooyina boqol gaari boqol hamaris iyo dabaabaad isugu jiraa oo waardiyuhu afghaantuna uu ka horeeya oo bakistaantuna uu ka horeeya baana dhaafi jiran ka dhuuman jirnay marka murugada dee aan- ma- markii la yidhi way soo galeen nimankii oo nimankii xumaay la odhan jiray eh, quwaati shimaaliya kuwii waqooyiga ee ninkii la odhan jiray axmed shaah mascuud raggiisii iyo nimankaas markay ay dee- ay nimanka ay soo hogaamiyeen isaga ayaamaha kadib waa- ka hor waa la dilo waati ilaahay nimanka lama qaacido gacantooda ku sababay inuu ku halaagsamay laakiin raggii isaga la shaqaynayay oo kan xuna cabdalla cabdalla yaa hadda wasiir khaarijiya wax ka dhisan ma garanaya iyo rag noocaas waa kuwii soo hogaamiyey oo ciidamo maraykanka ay soo horkaceen marka murigadu way bilaabantay dadkiina dee xabadii iyo dadkii qaxootigiina waa nugu soo gaadhay bishaawar iyagoo dadkii kasoo cararaya waxa dhacaya diryaanka xabadda dhacaysa ee toorabora waxa ku dhacaya iyo toorkhom toorkhom waa xuduudka laga galo waa ma marka laga galo afghanistan iyo loo kala gudbo maxaa la yidhahdaa iyo iyo bakistan oo bishaar u jira malaha waa labayo toban kilomitr waxa diryaanka ka dhacaya adoo gurigaaga jooga oo shaawar jooga ayaadan ka seexanaynin saasay arrintu ahayd murugadu haasi u badnayd waxaa aada laga welwelsanayn qaadadii meesha joogtay ee qaacida iyo raggii muslimiinta ahaa tolo wax ma ka nool yihiin tolo wax ma ka nool yihiin waxa meeshan ka dhacaya tolo wax ma ka nool yihiin baan ku noolayn waa tahay inta aanan siin abshir maxaad haatan ku qiimeynaysaa amaad ku cabiraysaa isbeddelka iyo guulaha ka dhacay afghanistan waxaan ku xabirayaa guushan maanta dhacday inay tahay farxad weyn oo muslimiintoo dhan meelay joogan baa caalamka usoo hoyatay Ee, nimankii booteynayay iyo gaaladii isoo baxaysatana kibir jebisay oo niyad jebisay Ee, shacabka afghanistan saan hore u sheegnay waa shacab muslim ah oo diintiisa ku dhegan weliba madhabka xanafiga ayay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan haddayaan ka badnayn madhabkoodaas ayaa wax kale ku doorsanayaan dastuur cilmaaniya iyo gaal u taliyay nimankan waa niman iskala weyn oo san ka ka santaaga arrimaha noocaasa marka guushan maanta ilaahay uu siiyey ka gaadheen guusha ilaah baa bixiya nasriguna xagga ilahay baa ka yimaada laakiin dee asbaabteedii bay la yimaadeen oo ah inay sabreen inay ilaahay tala saarteen oo isku xidheen iyo inay midoobeen oo ay raayad keliya ku dagaalamayeen guusha maanta markaan ku cabiri karaa inay tahay farxad muslimiinto dhan isu hoyatay looga baahan yahayna ragga kale ee maanta meelaha ay ka shidan tahay xabaddu ka dhacayso iyaguna inay dariiqa maraan oo insha allah iyagana maalinta loo dabaaldegi doono oo gaala ay ka carari doono meelaha ay ka dagaalameen mujaahidintu insha allah ma foga ayaan leeh waa tahay ee abshir guushan ay gaareen muslimiinta afghanistan dhinaca kale maxay uga dhigan tahay maraykanka waxay uga dhigan tahay maraykanku bar hadda wuxuu aaminsanaa inuu yahay adduunka alqudb alwaxiid oo hadda macnaha adduunka maamula marka madaxdii hore oo markii hawshan bilaabahayay markay laba farood taageen way dhaheen adduunka ama hanaga jiro ama hanala jiro adduunkiina u raacay markaas waxay la ahayd inay maaragtay afghanistaan ay baabi'in doonaan ayna tirtiri doonaan raayada islaamka haddii marka ad saa tiri walaal maxay uga dhigan tahay dee waxay uga dhigan tahay labaatan sano kadib laba ciqdi macnaha muddo ah maal iyo juhdi iyo waqti iyo naf wixii baxay inay meel cidlaa ku baabi'een waxay uga dhigan tahay haybadeedii ee adduunka ay ku lahayd dadka iyada aaminsan inay burburtay waxay uga dhigan tahay yacni hadda kadib inaan cidna ka dhegaysan dooninin adduunka anaa u taliya marka fashilkuna dee maraykanka kuma khaasahane naato oo dhan baa baa kula jirta iyo quwadihii ku duulay marka xaqiiqatan haddii aan fiirino dee waxa weeyaan hasiimada u daran Ameri- maraykan bay ku dhacaysaa khulaasaduna waxa weeyaan nadaamo yani wax la xaqiijiyay ma jiraan aslan waayo haddii ujeedku ahaa dowla islaamiya soo bixin kayaan islaamiyaho dee islaamka sharciga yani saxiixa ah tadbiiqinaya dowladdii waa joogtaa hadday u galeen mujaahidiinta kale oo ca- yani jihaadka caalamooda inay soo madaxda soo helaan haddana meelay ku soo qabteen lama sheeginin marka waa camal yani waa wax laqdu ma- waa wax yani waa camal beri macnaha waay marka dee xaqiiqatan waxaan ku cabiramaan ma garanayo yani waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha inta aanan sii ambaqaadin niqaashka ee markana waxaan siinayaa qaar ka mida dhegaystayaasha oo eeraadooda kasoo dhiibtay mowduuca asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan hambalyagoo dirayaa walaalahayga xarakatu daalibaan oo ilaahay subxaana watacaala fadligiisa guulaystay in ay waddankii labaatan sano ka hore uu kusoo duulay maraykan iyo xulafadiisu in ay dib u hantaan oo dib ilaahay subxana watacaala gacantooda ugu soo celiyo ayna ka taagaan shareecadii islaamka iyo diintiisa xukunkeegii aad baan u hambalyeynayaa aad baan u hambalyeynayaa inna maca alcusri yusraa buu ilahi subxana watacaala yidhi dhibaato kasta wax ka dambeeya fudayd way soo dadaaleen raggaa walaaliheen muddo badan bay buraha ku jireen aad bay soo dadaaleen ilahay wakaas maanta dheeftoodii waa ka ilaahay siiyey subxaana watacaala innagana waxaa laga doonaya insha allah inaan tusaale inoo noqda raggaa walaaliheen asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waan idin salaamay dhammaantiin walaalaha idaacadda alfurqaan meel walba joogtaanba haddii aan fikirkayga ka dhiibtay isbeddelka ka dhacay afghanistaan runtii muslimiinta dhan maanta way faraxsan yihiin cid walba maanta muslima waa faraxsan tahay oo waxay ku faraxsan tahay ee, walaalaheena reer afghanistan guusha usoo hoyatay waa runtii isbeddel ay helaan cid walboo sabirta oo dul qaadata oo dhibaatooyinka u sabirta fikirkayga haddaan ka dhiibto ee furashadii dhulkeenan muslimka afghanistan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan bogaadinahayaa dareenkaygii wax lasoo koobi kara ma ahan farxad darteedii baan la ilmeeyey oo la hurdi waayey ee taasna ilaah baa ku mahadsan noo suuro geliyey guushaas intaas la eg labaatan sano kadib walaalahaygan dhallinyarada iyo odayaasha isugu jiro ribaadka iyo samirka adowga allah la galay guushaas ilaahay u suurageliyey waa waan bogaadinayaa haddaan fikradeyda ka dhiibto guusha ay gaareen afghanistan guul aad u weyn weeye maasha allah aad baan usoo dhoweyneynaa aad baan ugu farxaynaa aad baan ugu dabaaldegaynaa maasha allah waa intii adduunka aan joogo farxaddii igu weyneed iyo waddan dham oo musli shareecada islaamka lagu xukumaayo maalintii gaaladu soo weerartay ee gaaladu intay soo weerartay ay qabsanaysay magaalooyinka muslimiinta ay midba midba qabsanaysay oo haddana mid kale qabsanaysay oo haddana mid kale qabsanaysay maalintaasi maalin bay ahayd wixii murugo ku dhacayay qulubta dadka muslimiinta ana waa la ogaa maanta oo haddana sidii oo kaleeto dhinacii kale isu beddeshay oo muslimiintii ay magaalaba magaalaba mid ku- midda ku xigta sii qabsanayaan ilaa ugu dambayntii ay kaabul qabsadeen iyaduna waxay ahayd maalin kale oo cajiib ah innagana insha allah waynaga guuleyn doonaa ilaahay gaalada iyo murtadiinta isbiirsa is- isu soo bahaystay insha allah allahu akbar allahu akbar alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaaha mahadskale nasruga ilaahay siiyi muslimiinta muslimiintoo dhan waa walaal maanta oo ku faraxsannahay haddaan ahnay reer muqdisho alxamdulilah alxamdulilah wallahi bilaahi tallah farxadeyda lama soo koobi karo marka alxamdulilah ilaaha mahad iskaleh gaalo waa jabtay waa jabtay waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta ay joogaan hal israacsiiyo waa hagaag weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijkuna waa diiradda jimcaha sheikh cabdulilaah dalka afghanistan oo dabcan waxaa lagu qaaday duulaan isbahaysi ah soomaaliyana ee waa sidoo kale markaad si u eegto dowladda halkaasi laga dhisay ee maqaarsaarka ahayd ee madaxweynaheedii uu cararay iyo midda haatan ka jirta ee dalka soomaaliya meelo ka mid ah oo weliba kooban maxay isaga mid yihiin meelay joogaanba dabadhilifyadu way isku egyihiin waa dad uun sayidkooda ama ama ha noqdo maraykan ama ingiriis mar boqorada meesha ka talisan uun kabaha u qaada waa dad maaragtay aada u taya daran oo wax caqiida aan ku dagaalamaynin waa dad uun waxa- meesha waxaa geliyeysan dareerto inay noolaadaan oo ku ilmo korsadaan unbaa gelisay dee markay dhanaanaatayna waxaa weeye waa waa niman goobta dagaalka ka carar oo lagu yaqaano marka waxay iska shabahaan kuwii afghanistan lasoo dhoobdhoobay ee ciidamo ilaa saddex boqol oo kun seel shayga la gaadhsiiyey oo la tababaray oo hub la siiyey iyo kuwa maanta lagu hayo eh, soomaaliya oo maaragtay aad loo- iyagana meel badan laga soo ururiyey waxay iska shabahaan inay yihiin dad cumalaa ah oo iyagu mabda ay ku dagaalamayaan uusan jirin ee yahay wax rumuud lagu dhaqaajinayo saayeel saayeel oo la shidaalkana lagu shubto maalinta marka haddii waxay ka mid yihiin ka midaysan yihiin hadduu sayidkoodu ama kii meesha keenay ama ninkii u talinayay ama meesha keensaday uu jabo iyaguna inay ka daba carari uun aad maqlaysaa maanta cararkay ku jiraan waxaan weligeed caalamka ka dhicin maraykankii shalay kabaha u qaadiyeen nima badbaadinayo marka in muslimiintu iska cafiyaan mooyaane waa niman dee dilku xukuman waxay eh, godobtay galeen iyo waxay shucubta ka galeen waa waxay mudan yihiin in madaxa laga wada jaro weeye marka waxay iskaga shaabahaan damiir xumo dabadhalifnimo mabda' la-aan gaala raacnimo sifooyinkaasoo dhan liidnaan iyo tayaxumo oo haddii uu cararo kii meesha keensaday ama quwaddii meesha keensaday ka baxdo aynan maalin ka dambeyn insha allah ayana ay cagta furayaan waxyaalahaasoo dhan bay iska shabahaan waa tahay abshir dhinaca kale marka la eego imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee markaad qiimeyso maxay isaga eg yihiin oo ay isku mid ka yihiin ee waa su-aal meesha ku jirta horta kow kulluna yani muslimiin gu- dhammaan horta muslimiin waaye oo qaasimka koobaad oo ka dhexeeya mushtaraga waxaa weye horta muslimiin weeye ee midda labaad waxaa ka dhexeeya waxaa loo yaqaano taqyiir munkar bilquwa in jihaad adduunka wax lagu bedelo oo quwa islaamiya la isticmaalo oo yani mabda uljihaad camaliyan loo fuliyo way ka dhexaysaa waxaa ka dhexeeya afghanistan waxay ahayd yacni meel ay isugu tageen muslimiinta caalamka xilligii jihaadkii hore qadiimka ahaa marka maadaama ay ahayd xarun weyn oo muslimiinta caalamku ay isugu tageen oo ahayd macnaha multaqal muslimiin mujaahidiinta ama muslimiinta dowladda imaarada hadda aad sheegtay oo bariga africa iyo muslimiinta xagga ah waxaa ka dhexeeya markii hore usuul mushtarag inay jirtay tarbiyada jihaadiga oo kale inay jiraan dee tusaale ahaan hadda een, sheekh usaama oo kale iyo raggiisa iyo maarata tandiim alqaacida oo kale in macani ayaga laftigoodana xarun xagga u ahayd jihaadka xaggan ay saameyn ku lahaayeen annagana ay nagu leeyihiin saameyn dhammaan marka waa un hal mambuuco ah yani khibraad iyo maaragtay la kala tabaadulay marka xaqiiqatan tashaawu shabihid maahane yani waxba ma kala nihinba marka intaa taas weeyaan xataa xagga shacabka shacabka afghaaniga ah iyo shacabka soomaaliga ah meel iska shabahan hadda sheekh muxuu noo sheegay inay yihiin dad maaragtay een, adag oo maaragtay diinta ku adag kadalika ahaanu anaga shacabka soomaaliga waa shacab ee, ku adag diintu ay ku weyntahay waxaa kugu daliila hadda toban sano taqriiban ayay imaaraadkan islaamiga ka jiraan soomaaliya iyo barigan afrika ilaa hadda wax kastoo iclaanku qarbigu u sheegay yacni karaahiye mudlaqa maysan ku abuurin oo mujaahidiinta la naco yacni in la naco si karaahiye ay- leanna dadku waa muslimiin waay waxay aaminsan yihiin dadka in walaalahood yihiin marka inay karaahiye abuuraan oo hadda anagu maynu arkinin yani dad u nicib mujaahidiinta yani lidiinihim oo ula dagaalamahayo oo yani shacabka mujtamaca soomaaliyada maynu arkinin haddii ninka isagoo dabar ilifa taa arrin kala waayo marka awjuhu tashaabuh ay fara badan tahay waxaan khulaasayn lahaa waa dhammaan waa tayaaraad jihaadiya wey waa tahay Eh, sheekh cabdulilaah eh, guusha afghanistan ee dabcan eh, saameynteedu way kala duwan tahay waa dhacdo caalami ah marka si khaasa loo fiiriyo eh, muslimiinta kashmiir oo kale oo jihaad eh, ku jira iyo kuwa eh, hindiya maxay guushan eh, ay uga dhigan tahay ama eh, maciin eh, ma u tahay Eh, dabeecadda basharka ama dhaqa- eh, dadka dhaqankiisa waxaa ka mid ah markay guulo yimaadaan ama meel ay guul ka helaan inay taas ku kordhiso dhiiranaan iyo maaragtay iyo geesinimo ay geliso marka haziimooyin badan iska daba yimaadaan xoogaa dadku qaar badan ay niyad jabaan oo khadka ka dhacaan marka insha allahu tacaala waxaan maanta ka dhacay afghanistan imaara islaamiya ay xukunkeedii labaatan sano kadib kusoo noqotay xukunkii laga riday ee islaamiga ahaa iyadoo aan baryo ku helin maaragtay ilaahay maaragtay u makan iyo xoog ku ku qaadatay iyo jihaad ku qaadatay wuxuu aad u dhiirigelinayaa dadka kale ee muslimiinta oo dhan meelay joogaanba mujaahidiinta oo dhan buu iyo dadka muslimiinta shucuubta maaragtay la dulmiyo oo dhan buu dhiirigelinayaa oo fahamsiinayaa inayn gaalada kuwii ugu xoogeynaa maaday maadaama ay kaabul maanta kabaha ka cararayaan wixii kuwaa ka liitay meelo kale joogaana inay ka dabategi doonaan sida faransiiska iyo meelahay ee, galbeedka africa ay ka gumaystaan oo kale Ee, nimanka jooga kashmiir aad bay ugu dhowda afghanistan wax badan ma kala aha haddaba waktigii jihaadku socdo waa laba mujaahidiin waa iscaawiyaan waa nimanka loo yaqaano la- lashkar dayba ama jeyshul maxamed oo kashmiir ka dagaalama iyo nimanka ka dagaalama afghanistan aad bay xidhi u leeyihiin xagga khibraadka xagga hubsdhaafsiga xagga maaragtay aad bay isu kaalmeeyaan marka waxay la tahay maanta maadaama ay horta afghanistan oo dhan gacanta muslimiinta ku dhacday horta waa fadl- min fadlillahi waxaa weeye waa guul weyn oo muslimiinta usoo hoyatay waxaa weeye dhiirini gelinaysa oo maaragtay geesnimo gelinaysa ragga qaaral hindiya ka dagaalama gaar ahaana gobolka kashmiir oo in badanba muslimiinta ay hindoosku madaxa kaga taagnaayeen maanta insha allah tanaf- tanafis bay heleen iyo meelay xitaa ay kusoo tababaran karaan meelay hubka usoo gudbin karto inkastoo dhulku buura iyo dhul cira u badan yahay laakiin waxba jiha- mujaahidiinta waxaas uma celiyaan biidni illahi tacaala waxaan isleeyahay eh, kashmiirna inaan beryo dhow ka maqalo guulo iyo maaragtay inay maaragtay lama laabaan jihaadkii awalba ay ku jireen iyo qaara hindiya bisifa caama guud ahaanba saasaan ka filaya insha allahu tacaala waa tahay intaanan sii socon ee bal markana aan siiyo qaar kale oo ka mid ah dhegaystayaasha oo aaraadooda ka soo dhiibtay mowduuca waa guul la gaadhay weeyaan in maanta ay taalibaan ku guuleysatay inay ka saarto ah, gaaladii iyo gaalaraacii ka saarto wadankii wadankoodii ka saaraan wax ka wanaagsan ma jirto in shareecada lagu dhaqmo wax waliba waa fududaynaya waa shareecada wanaagga iyo khayrka wax ku jira waa shareecada marka shareecada insha alla shaqayn doonto haddaan ka hadlo aragtidayda ku aadan ee afghanistan iyo caasimadda kabul oo ay la wareegeen mujaahidiinta daalibaan waa arrin aad iyo aad looga farxo waxaana tusaale u tahay gaalada gaal walba oo ku soo duulay waddan muslim in uusan joogi doonin oo mar uun ka carari doono allah fadligii waxaan maanta farxadda muslimiinta lama soo koobi karo heer afghanistan waxaan leenahay heer afghanistan guulo la soo koobi karna ayay gaareen قال الله تعالى أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الحمد لله alle ayaan ugu mahadinaynaa mujahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan guulaha ay ka gaareen wadanka afghanistan ee waan bogaadinaynaa ee farxad aan lasoo koobi karin xitaa hadirtan aan hadlayo ee farxad darteed xitaa cilinta ayaa iska soo qabanaysa waana dhabar jab iyo niijab ku dhacay guud ahaan gaalada caalamka ku nool iyo kuwa qaba kabaqaadku ah awalan haddii aan ah, aragtidayha ku dhiibeyda horta allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa guul oo qof kasta oo muslimiin eh oo caalamka ku nool guuliso isbeddelkaas horta waa soo dhaweynaya ciidamada mujaahidiinta daalibaan oo guud ahaan wadanka afghanistan ku dhigay Een, waa laga yaaban yahay maasha allah aad ayaan u farxsanahay farxaddeeda lama qiyaasi karo walaahi run ahaantii dadka muslimiintana boqolkiiba boqol way ku farxsan yihiin dadkii dabadhilifyada u ahaa cadowgana waa aad ay uga naxeen meel kastay joogaan ee xuruubad saliibiya muslimiintu ay ka qabsadeen cagka ay muslimiintu u ooyeen farxad darteed sidii oo kale aad wallahi moodaa in muslimiintu maanta u farxeen dhammaan muslimiinta mujaahidiinta meel walbay joogaan ilaahay subxaana watacaala ha guuleeyo meesha ku xigtay oo aan filayno inay ku xigsatanna waa muqdisho insha allah biidni illaah waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha aqoon-yahan abshir ee mujaahidiinta afghanistan waxay dagaalka iyo taqadumka iyo eh, futuuxaadka bilaabeen iyadoo maraykanku uu joogo oo uu hilfihiisa iyo sii qaadanayo dadka qaar waxay leeyihiin haddii sidaasi aysan dhici lahayn maraykanku waxaa laga yaabay isaga iyo warbaahintiisa inay dhahaan eh, markii annaga aan joognay eh, waxba lama qabsan eh, karin laakiin markii aan baxnay ayaa ay iswaaleen eh, mujaahidiinta marka siyaasiyan bal ka waran een, tallaabadaasi ay qaadeen imaarada islaamiga ah waxaa laga fahmi karaa inay tahay taalibaan sayidulmowqif macnaha meesha hadda la joogo inay hawsha ayagoo gacanta ku hayaan oo hadda ciid wax ka weydiinayaan iyo goortay xabadda een, ridayaan iyo goortay joojinayaan inaysan jirinin waxaad ka muuqata carabta waxay tiraahdaa mukrahun aquuka laaba dalun yacni qofku markuu wax ku qasban yahay geesinimana uu muujinahayo waxaa marka muuqata dee hadda maraykankan leeyahay hadalluu galay iyo maxaanku dhahaa ee waxbaa la isoo ogyahayo waa nin un qasban ah nin hadda xor aho maaragtay marka hawshooday wataan ee, marka waxaan dhihi karnaa waan ku fasiri karnaa siyaasiyan haddee inay iyagu xor yihiinba nimankan oo yafcaluuna maa yashaa-uun marka goortay dagaalka joojinayaan iyo goortay bilaabi iyo ciday la heshiin iyo ciday diida cidda ceyrin iyaga u taalo isagoo hadda saameyn saas unusan ku lahayn ayaan u dareemi karnaa wahagaag ee sheekh cabdulilaah maraykanku wuxuu imaarada ee islaamiga afghanistan u yaqaanay argagixiso inay yihiin urur ay xaaraan tahay in wadahadal lala galo cilaaqo lala sameeyo xataa dowladihii ee isku sheegayay inay wadamada islaamka ka jiraan ayuu ka hor istaagay marka maxay tahay sababta uu argagixisada ee maraykanku uu u baryey uu ula hadlay ee marka ee hadalkaas lagu eego luqadiisa bismillaah waxaan ka dhihi lahaa arrintaa iyada ahayn maraykanka waa la ogaa hadaladii uu ku hadlayey ninkii maalintaa xukuminay hogaaminayay maraykanka w bush miyaa la odhan jiray ninka odaga wuxuu lahaa hadaladiis waxaan ka xusuustaa inuu leeyahay shuruud baan u yeedhinaynaa nimanka daalibaan la yihahdo shuruudda waxaa ka mid a inay wax alla wixii mujaahidiin jooga soo dhiibaan inay maaragtay hay-adaha samafalka iyo wariyaasha iyo ay ammaangeliyaan arrintaa wuxuu ku daray wax wari kama fura arrintaa arrin hadal gorgortan ka furanya maaha waa inaad saa yeeshaan waa ilaa waxaad qaadanaysaan dadka argagixisadooan idinkan ku daraynaa masiirkooda kale aad gelaysaan marka isagoo argagixisu u yaqaanay hadal kama fura laydinlama hadli karo in la dilo unbaa banaa wax kale meesha kama fura bay ahayd dabcan kuwa ku raacayna dee ninka addoonka qofka addoonka sayidkiisu amarkiisa ma diidi karo waa maraykanku dad u taliyo alakhulsaan bay u yaqaana walaalkii sarreeyey marka wuxuu yidhaahdo waaba kuskaga qasbanaayeen maalintaa inay ku raacaan waa waa sayid warkii warkuu yidhi addoonkiisu waa ku raacaa iyagu la yaab male waa dad loo taliya dad gacanta wax ugu jiraan maaha dad ismaamula maaha dad go-aankooda qaadan kara maaha maraykanku muxuu yidhi bay ka joogtaa maraykanku wuxuu ku sheego afghanistan bay tahay hadduu yidhaahdo waa waa maasha allah waa axsanu dowlana berri oo ka daba buuqay ka daba qaadanaya mikrofoonka waxay odhanayaan imaara islaamiya waa axsanu dowla odhanayaan hadduu yahay argagixisana argagixisay odhanayaan isla markaa isagii isaga ahaa ee arrin- maraykankii arrintaa ka aaminsanaa waatay soomaaliya u tidhaahdo niman warankaagu gelin weedhaadu ma gasho taalibaan markay rag iyo imaara islaamiya rag noqdeen ay maraykanka tuseen in wax iska celin karaan ay ciidamadiisii afka cidda u dareen ay khasaare maadi iyo mid maaragtay iyo nafeedba ay maraykanku aada ugu burbureen marka maraykanku wax kalu qabto maga male xoog wax waa ku qaadi kari waayey bifadlillaah xoog wax ku qaadi kari waayey marka wuxuu noqday inuu baryootamo oo yidhaha nala hadla bal nala soo fadhiista bal qadarey ama meesha duxaliya balna waa waasna noo sameeyay nimanka nooga ergeeya isagoo gacmaha horsado oo isagii maaragtay maanta uu maaragtay uu baryootamo taasna waxaa keentay bifadlillaah maaragtay jihaadka iyo xabadda in lagu waday baa keentay ee bari wax ku yimi iyo wax kale maaha kuwii markaa ku raacay maalinta maraykanka inuu daalibaan argagixisan tahay oo in la dila ay waajib tahay maanta markuu maraykankii uu iyagii la hadlay oo uu la fadhiistay oo weliba rag buu la fadhiistay waa raggii uu ku hayn jiray xabsiga gontinama uu ku hayn jiray uu ku hayn jiray baa ka mid ah ragga loo doortay inay mufaawadaadka galaan arrintaa halkaa markuu usoo degay saa sharafiisa u dhacday oo raggu shalay eh, intaasoo sano uu ku haystay meesha ku dulaysanayay ay maanta soo hor fadhiisaan iyagoo islaamkoodii iyo sharaftoodii ay ka muuqato iyagu yeeri- wuxuu yeedhinaya marka raggii wixii ka dambeeyay daba dhilif waxay tahay war ma furna waxaynu sugaynaa goortu maraykanku uu yidhaahdo taalibaan waa axsanu dowla hala raaco iyaguna ay ka daba odhan doonaan baan sugaynaa saasaan sugaynaa marka waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay inta aanan qaybin su-aalaha gunaanadka ah aqoon-yahan abshir ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxay ka mid tahay jamaacaadka ee ka jira ee caalamka ee islaamiga ah dabcan iyada iyo kuwo badan oo ay ka mid yihiin een, xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qaateen in jihaad lagu soo ceshan karo een, xorriyaddii iyo ku dhaqankii shareecada halka jamaacaad kale ay qaateen in eh, la xoodxooto maraykanka oo lala saaxiibo oo baarlamaanada la galo oo qaab noocaas ah ayay yidhaahdeen een, diinta islaamka waa loogu gargaari karayaa marka yaa maanta guulaystay labada garab marka la eego waa saa sheegtay dee jamaacaadka adduunka ka jira oo islaamiga ah waa qaybo kala duwan qole waxay qaateen ataqyiir bilquwa oo haddaan ka sheekeynaynay Een, qaybna waa jamaacaad musaalima oo dimuqraadiyad iyo waxyaalo kale wax ku raadshaan marka maanta de waxaa guulaystay ninka caalamkii calaa mar aa wamasmac min alcaalam een, isagoo hubkiisii wata ee, waddankiisii qabsaday qof kalena aan wax ka weydiinin meesha bacdul jamaacaad ee markay waddankii qabsadeen ee saacado gudahood looga qabtay kuwii xataa meelaha qaarkood qabsadayna waxay ku dhawaaqeen inay dowla cilmaaniya dhisahayaanoo aysan maarata adduunka dhib ku haynin oo iyaga ay tanaasuleen marka haddee wixii quwo lagu qaato quwa lagu soo ceshadaay ninkii quwada isticmaalay ninkaasaa guulaysanaya kana cabsi buu ku jiraa mar kasta saacad kasta waa hagaag waa eh, su-aalihii gebagabada sheikh cabdulilaah een, xaggaaga marka ugu dambeyntii maxaad ku soo gebagabeynaysaa barnaamijka oo dardaaran ah maxaa laga baranayaa guulaha afghanistan ka dhacay waxaan kusoo eh, la dardaarmi lahaa walaalaha muslimiinta meelay joogaan to ilahay inay ka cabsadaan cabsida ilaahay baa maaragtay guushu ku timaada nasrigu ku yimaada khayr oo dhan ku yimaada waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa waad aragteen maanta maaragtay guusha u timi nimankii reer afghanistan ama imaara islaamiya fi khurasaan marka dariiqa uun in la raaco oo wixii kaloo dhan iyo laga hadho iyo maarata gacan hoorsiga iyo hanalala hadla iyo musaalimiin baan nahay iyo qunyar socod baan nahay iyo waxaa gaal wax kugu siin mayso Eh, marka in qoriga maaragtay kitaabkana gacan lagu qabsado seefta ama qorigana gacan lagu qabsado gaaladana la iska dhiciyo gaalada waxay u socdaan waxa weeye dadka muslimiinta inay baabi'iyaan diintooda ka baabi'iyaan akhlaaqdooda ka baabi'iyaan khayraadkooda iska dhurtaan addoon daba- kabaa u qaada ay u noqdaan arrintaa inay ka digtoonaadaan siday kay kaga bixi karaanna waa iyaga ah qoriga qaata oo gaalada iska celiya oo waxay gaaladu tahay tusa baan kula tarin lahaa oo midoobaan waxaan kaloo kula tarin lahaa muslimiinta dagaalamaya maanta daafaha caalamka dagaalamaya ama kuwan dagaalamayna insha allah berri dagaalami doona maanta insha allah laga yaabo inay ay jihaadka ka soo qayb galaan inay midnimada ilaaliyaan oo midnimo waxaan hayn alxamdulilah maarat daalibaan miisaadka ay leedahay iyo waxa lagu yaqaano waa kala dambeyn aad u sareysa kala dambeyn aad u sareysa waad ogtihiin eh, jihaadkii ka horeeyay sofiyetka lagu saaray waa la saaray quwadna waa la adeegsaday jihaadna waa la adeegsaday laakiin maalintii kaabul uu baneeyey ah, ruushka bixi- eh, baneeyey ayaa jamaacadka dagaalamaya oo toddoba fasiil marka ahaa baa iyagii qoryihi iskula jee- soo jeestay magaaladana baabiiyey anaa ka talinaya anaa ka talinaya marka alxamdulilah waxyaalaha ilaahay ku manaystay oo guusha uu ilaahay ku siiyey imaara alislaamiya waxaa ka mid ah asbaabta waxaa ka mid ah inay mid yihiin midaysan yihiin oo ay maaragtay oo ay daacadii maaragtay amiirka iyo maaragtay kala dambeyntii aada u sarreyso oo xataa cadowga uu qirayo arrinta ayada ay leeyihiin waxay u egyihiin sida maaragtay quraanjada say isu daba gasho bay isu daba taagan yihiin ka u sarreeya meesha u sarreysa way isku daba xidhan yihiin wax iskhilaaf iyo wax maaragtay wax kala kala jiidanaya ma laha marka midnimadaasna waa ku dardaarmi lahaa dee ilahay in laga cabsado oo maaragtay macaasida iyo laga fogaado wixii maaragtay guusha fogeynaya ama guusha dheereynayana waan ku dardaarmi lahaa hada wajazaakum allah khayr waa tahay abshir ugu dambeyntii xaggaaga caalamku halkee buu u socdaa jazaaka allah khayr waa mahadsantaa walaale een, adduunku xaggee u socdaa adduunku wuxuu u socdaa horta adduunku waxaa ku soo korortay qalbiga aasiya waddan dhammaystiran oo ka mid ah wadamada muslimiinta in dowlad islaamiya ay qabsatay waa dhacdo macnaha taariikhi weyn oo hadda macnaha xalli anigu aan soo gaarnay wuxuu u socdaa marka adduunku haddii caalamkii kusoo biirtay een, dowla oo raayo tawxiid caalan u yahay intaana loola dagaalamayey inaan caalamkaas kor loo qaadin hoos in la geliyo horta waxaa la soo korortay waxaa soo kordhay jamaacaadka jihaadiga ah oo aaminsan in quwo wax lagu bedeli karo awal khiyaal bay baa loo haystay inay sheegayaan laakiin adduunku inuu laxdaa isku bedeli karo tusaale ahaan hadda reer galbeedka markii cudurkan faafay u dhacay dowlad loo haystay in dhaqaalo haystaan baa waxaa loo tugsanayay gacba halkan gacmaha oo la gashto marka adduunkan waa sariicu taqallub wax kastaa dhici kara marka rintii dhahaysay jihaadku miro malahan oo tajaaribta waa faashilna meesha way ka baxday marka adduunku waa xaalatu taraqub adduunka dhan wuxuu sugayaa bal bilaha soo socda xaalku s- nin walba waxbuu qiimeynayaa marka inay iska waantoobaan kuwan reer galbeedkuna ay guryahooda ku ekaadaan oo muslimiinta iyaga la jooga kuwaasaa waa aakhi furan doonee yacni hadday muslimiin la dagaalamhayaan ha ogaadeen inay ku dhex nool yihiin muslimiintu marka wuxuu u socdaa adduunku yani kullu mutarabis qolo kasta waxay suganaysaa een, wax badanna waaqaca macnaha baa- baa fashilay oo sabirkii baa la ogaaday yacni haddii la samro mirihiisa waa la ogaaday marka khulaasatul qowl waxaa weeyaan adduunku wuxuu ku jiraa xaalatu qalayaan waa karayaa wuxuu dhali doona ma naqaano waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqeynaynay isbeddelka iyo guulaha ka dhacay waddanka afghanistan waxaa nagala qaybgelayay asheykh cabdul ilaah iyo aqoon-yahan abshar xaaji faarax tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون